barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
dhowr wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha julayna waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireedi kala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad ku maqli doontaan madasha dhallinyarada oo aad maanta oo kale dhegaysataan kuna saabsan dhallinyaradii hore iyo kuwa maanta
laakiin maanta dhallinyarada joogta waxaynu noqonnay dhallinyaro kala faraaruksan oo fakero badan oo kala duwan aaminsan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
nin hubaysan oo ka mid ahaa dadka sida nabadgelyada ahi u samaynayay bannaanbax looga soo horjeedo habdhaqanka biliiska maraykanka oo ka dhacay gobolka texas ayaa boliisku si aan sax ahayn sawirkiisu u baahiyeen iyagoo oo ku sheegay inuu ahaa qof la tuhmayo oo loo tuhunsan yahay weerarkii lagu laayay askar boliisa ninkaas ayaa markii boliisku ay sawirkiisu shaaciyeen waxa uu la kulmay hanjabaado dil ah iyo handadaad kala gedisan gobolka texas waxaa sharci ka ah in dadka haysta ogolaanshiyuhu ay si furan u qaadan karaan hubka uu ka midka yahay qoryaha rifalku kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal balastiga iyadoo ka riday sabmarin ama qalabka agabka quusa badda guntiisa laakiin waxaa kuuriyada koonfureed iyo saraakiil kale dusha kala socota ay sheegeen in gantaalkaasi uu guuldaraystay kadib markii uu waxyar safray wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed yonhab ayaa baahisay in gantaalkaasi uu qarxay kadib markii uu toban kilomitir hawada ku jiray islamarkaana uu wax yar oo keliya uu ku safray biyaha dhexdooda sidan oo kale ayaa bishii abriil gantaal ay tijaabinaysay kuuriyada waqooyi uu u guuldaraystay maraykanka jabaan iyo weliba kuuriyada koonfureed ayaa gantaalkan cambaariyey waxaana wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ay sheegeen war ay soo saareen in arrintani ay xadgudub ku tahay go-aanadii ama qaraaradii ay qaramada midoobay cunaqabataynta ku saartay dalkaasi
duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad aad naga dhegaysanaysaan waa v o e dhegaystayaal haddaan gudagalno qaybaha kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxa uu aan ku soo qaadanaynaa isbarbardhig ku saabsan dhallinyaradii soomaaliyeed ee xilligii lixdamaadkii iyo kuwa maanta jooga waxaa ka qaybgelaya maxamed xaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee muqdisho ku dhaqan aadan mataan oo u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada jooga london iyo amla aadan oo iyana u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka oo sida soo galootiga ahi kusoo gala waddankaasi sweden waa kan wariyaha v o a ee gobolka ohaayo oo barnaamijkan inoo daadihinaya
walaalo wallahi farqi badan ba farqi aad iyo aad u weyn baa u dhexeeya dhalinyaradii lixdankii waxay ahayd dhalinyaro naftooda iyo maalkooda iyo xoogooda intaba u huray si ay u helaan xorriyad iyo waddan ay iyagu leeyihiin oo ay dhihi karaan waa hantidii aabbahayo ama waa hantidii aan uga tegi lahayn ciyaalkayaga laakiin maanta dhallinyarada joogta waxaynu noqonnay dhalinyaro kala faraaruksan oo fakero badan oo kala duwan aaminsan hadda waxaa laga yaabaa dhalinyaradii nineteen sixtigii ama lixdankii hadday maanta arki lahaayeen xaaladoodu waddan ku sugan yahay iyo dhulka ay iyo dadkii ay dhiigga u hureen runtii waxaan u malayn lahaa inay nagala noqon lahaayeen waalidnimada alma
anigu waxaan u arkaa waxa isbedelaya dadka keliya ma aha waxa weeye waktigana wuu isbedelayaa dadkuna waa isbedelayaan dadku waa in uu la jaan qaado waktiga iyada ah waxaan ogahayn qof walbo waktiga iyada ah sidii lagu soo koriyey habkay wax u qabsanayeen in ay qof walba uu fakerkaa uu leeyahay fakerkii lixdankiina maanta ma joogo n waxyaabihii iyo waxqabadkii ibni aadamka lagu dhaqmayana maanta lama joogo marka waktiga ayadaa lagu cabiraya baan anigu aaminsanahay
ansiyo maxamed xaadir su-aashaas dhan ku weydiiyo adiguna dhinacaga bismillahi waa mahadsantihiin dhammaan asxaabta barnaamijka aan ka wada qeyb qaadanayno runtii lixdankii iyo maanta aan joogno dabcan beelata wakti kasta wuxuu leeyahay waayihiisa iyo cimiladiisa dabcan dadkii lixdankii joogay shaqo fiican ay soo qabteen waa la dadaan wax badanna way abuureen laakiin dadka maanta jooga waxay la tahay adduunyada casriga inay waxyaalo badan oo waagaa jir aysan hadda jirin marka waa waagaas wax waxa hadda jira inaysan waagaas jirin dabcan fursado u sahlayaa jira dhalinyarada waktigaas inay wax badan oo ay siyaada ay sameeyaan maxaa adduunyada markaas koraysay laakiin hadda waxaa jira waxa weeyaan waa waa arrin ka xoog badan marka waxaan is leeyahay dadaalka markaas wuu taagan yahay dadaalkana waa qasab dhalinta wakti kastoo joogaana dabcan hal abuur iyo iyo iyo iyo inay karti ay la yimaadaan oo wax lagu diyaariyo meesha ku jirta tamana daalid waa umalaynaya ilaa hadda shaqo kastoo wax lagu badbaadinayo ama wax lagu dhisay inay dhalinyarada horumar ka noqdaan waxaan rajeynaya insha allah taasna inay sanadaha soo socda lagu guuleysan doono haddii aan su-aal kaleta ina weydiiyo marka laga eegayo isbedelka jira haysaa taabateenba wuu fara badan yahay marka laga eegayo dhinaca wadaniyadda dhalinyaradii horeeto iyo dhalinyarada dhalinyarada hadda maanta joogta iyo dhalinyaradii lixdankii dhinaca wadaniyadda maxay ku kala gedisan yihiin aan ku horeeyo amla amla aadan walaalo waxay ku xiran tahay sidaan haddaba ka dhawaajiyey lixdankii dadkii dhashay waxay u yimaadeen adduun iyo dal iyo wax walboo degan lagu soo abaabiyey ka lixdankii kadib dhashayna muu arag waxaa dhici karta waxa la yidhaahdo dawlad waxa la yidhaahdo wadan marka labadaa qof wayna kala fog yihiin isma fahmi karayaan anigu waxaan u arkaa inay tahay two dif laba adduunyo oo kale ah habku qofka kusoo qaadaya markuu yaryahay ayay noloshiisana ku xiran taa kasuu kala jaan qaadaya marka haddaan kusoo koray wadan deganayo dadkii usoo dagaalamay qoyskii iyo gurigii aan kusoo koray lay kusoo abaabiyey waan fahmaya macaanka wadanka laakiin haddaan ku dhasho xabad iyo bam duulaya asxaana aanan soo arag marka waxaan ka hadlo kama doodi karayo haddaan lixdankii wixii ka dambeeya qofka uu dhashay ama for the last twenty five years bay tahay amley ayaguba soo dagaal iyo xorriyad aysan haysan kuma soo korin kuwaanaba wadan ayagu ay leeyihiin kusoo koray oo aan oo xorriyad ahe waxay ku kala duwan yihiin markaad la dagaa la dagaalamaysid dad dibadda kaaga yimid ee dadkaagii wadankaagii dilaya waa dagaal gooni ah markuu walaalkaa iyo atiga iyo adiga isleynaysaana waa another level oo dagaal ah marka labadaa dagaal maskixiyan waxay ku kala duwan tahay wax aada u weyn farqi aada u weyn ayaa u dhexeeya marna soomaalinimo baa loo dagaalamaya marka iyada iminkana waxaa loo dagaalamaya adeerkay adtiga adigaa islaynaya laba adduunyo laba dagaal laba figrood bay kala tahay iyo laba dareen baa anigu taasaan anigu kuley baa aaminsanahay
haddii aan maxamed xaadir haddaa dhinacagana ku weydiiyo bal farqiga udhexeeya dhalinyaradii lixdankii iyo dhalinyarada maanta marka laga hadlayo wadaniyadda dabcan wadaniyadda mar kasta waxay ku xiran taha hadba yani waktiga iyo iyo wacyiga la joogo baahiya waktiyada qaar qasb ayaa jira in dhalinyaradu ay kacaan oo awoodooda mideeyaan oo wax isbedela ay sameeyaan dabcan kacdoonada dhalinyarada ay sameynayeen lixdameeyadii waxay ku salaysnaa kacdoon yani wax lagu bedelayo oo la raadinayo in la helo wadan xor ah oo ka madax banaan yani gumaysiga iyo dhibkiisa dhalinta maantana dabcan dee waxaad og tahay in lixdankii wixii ka dambeeyey ilaa koo sagaashankii soomaaliya dowladnimay ku jirtay nidaam korayay oo aada u diyaarsan ayuu ahaa oo waktiyo kala duwan soo bedelaya koo sagaashanki wixii ka dambeeya de dabcan burburkii qaranka markuu dhacana culeys dhinacyo badan ka imaanayaa jiray laakiin dhalinyaradu aniga waxaa aaminsanahay wakti walba ha joogaan ama xaalad kasta ha joogaane waa kuwa haddii shalay ay ku fakerayaan inay isbedel abuuraan wadaniyadeed oo dalka ay ka kiciyaan gumaysiyo maanta dhalinyaradu waxay ku fakerayaan inay isbedel ku salaysan nabadgeliyo iyo horumar ay sameeyaan waana kuwaasna waajibkii lahaayeen waa soo guteen kuwa maantana dabcan dadaaladooda way socdaan dabcan waxaan isleeyahay marka wax hadda ay kukala duwan yihiin qolo walbana waktiga joogta shaqada qabanaysay ayay ku amaanan tahay kuwa maanta joogaa markii qarni ma sanado laga gudbana dabcan taariikhda xusi doonto waxqabadka iyo dadaalada ay sameynayaan waana dad dabcan aqoon ahaan iyo karti ahaanna iyo dadaal ahaanna dabcan marka si loo fiiriyo ka xoog badan lixdaniyadii dhalinyarada joogta inkastoo dee dadkaas taageero xoog leh oo shacbiyadeeda haysteen laakiin maanta qiyaas nin yani dhan walba loo jiiday oo oday intuu kaxeeyo qabiil ka dhiganaya oo qolo kale dhan kale ujiidaysa oo qolo kasi dhan kale ujiidaysa in la diyaariyo system intaba looga fujiyo meel dhexanta laiskugu yimaado bulshadana loo muujiyo in la raaco weyga saxda soomaalidana ku toosi karto qarannimo saxa iyo nidaam xoogan oo adagna lagu heli karo in la sameeyo dabcan waa wax shay cajiib badan taasna dabcan dhalinyarada maanta joogtahay waa wax ay ku fikerayaan hadii jeeraale waxaana insha allahu rajeynayaa dabcan in ayaga lafti guushaasna la gaari doono marka shalay wadaniyiinaa jooyay maantana wadaniyiin ayaa jira marka labada dhinacba dabcan dadaaley ayaa ku socdoo la sameynaya kuwaana waa guuleysan kuwaana inay guuleysaan rajeynaya insha allah wa tahay aadan mataan adnaan ku siiyo siaad u aragtid farqiga udhexeeya wadaniyadda marka laga hadlayo dhalinyaradii lixdankii iyo dhalinyarada maanta farqiga udhexeeya aniga waxay la tahay horta dhalinyaradii lixdankii waxay lahaayeen hal mabda halkaa mabda oo ah inay mideeyaan ummadooda dalkoodana ay ka dulqaadaan culayskii saarnaa markaas ee culayskii shisheeyay laakiin maanta waxaynu haynaa dhalinyaro fakarkoodu uu kala duwan yahay oo la jaah wareeriyey oo qabyaalad la cunsiiyey oo maskaxdooda ay fadhido waxaan haynaa dhalinyaro soomaaliyeed oo qaarkood u dagaalamaya xagjirnimo oo maalin kasta isqarxinaya waxaynu haynaa dhalinyaro aaminsan inay ka go-aan waddanka oo ay waddan kale noqdaan waxaan aami waxaan haynaa wad dhalinyaro dhaqan iyo diin iyo dal intaba ka lumay oo ku lumay waddamo shisheeye iyo kii gudihiisiiba ama baddu ay ama baddu ay laysay ama dhibaatooyin kala laysay marka labada farqiga udhexeeya dhalinyaradii maanta iyo kuwaas waa taas laakiin xagga wadananimadaba haddaan usoo laabto soddon sano ka hor ama labaatan sano ka hor xitaa adigu markaan soo gaadhay labaatan sano ka hor marka aan maqlo heesihii africa hurudooy dhigi maayo tuutaha geesiga dhulkiisa sheekooyinkii sayid maxamed cabdulla xasan sheekooyinkii ururkii s y l iyo haddaanan dhulkaygo heesahaas iyo maanta waa maalin weyne markaan heesahaas maqlo iyo xigmadaas runtii jiridhaco ayaa igu jebi jirtay iyo dad badan oo kale oo soomaaliyada tidhaca ku jebi jirtay tin kasta oo jirka kaga yaalana wuu istaagi jiray laakiin maanta markaad maqashid alla maanta maanta waa maalin weyne wax mincaah ay kuugu fadhido ma jirto wax isu kaa bedelayana ma jirto jiridhacana kuguma jabahayso timaha ku yaala qadaadkaaguna isma taagayaan waa qalbiga jabay waa niyadjabnimada ku dhacday ummadii soomaaliyeed waa tafaraaruqa maskaxda iyo qalbiga ee ummadda maanta dhex taalla taas ayaana keentay inay shucuubtii iyo dareenkii aan u haynay heesahaas iyo wadaninimadaas ay maanta dhimato wa tahay aan su-aashaas mid lamida weydiiyo amla aadan oo iyadana u dhaqdhaqaaqda dadka soo galooti xaquuqda kasoo galootiga ee waddanka sweden amlo ma loo aaneyn karaa qabyaalada baahda ee soomaaliya ka jirta ee uu aadan taabanayo inay fikirkii iyo midayntii dhalinyarada maanta ay kala qaybisay
anigu horta walaalo waxaan ogahay ani personally fakarkayga markaan ka hadalno iyo maalin walba markaynu miiska fadhinayno doodayno waxa weeye anigu ma qabo in ummadda soomaaliyeed uu qabiil kala dilay ama uu qabiil ku dhibaateynayo waayo iminkan waxaan kaga soo qaadaya waxyaabo badan oon ku taaban karay kamid tahay shan qof oo soomaaliya is aqoon ayaa hal aqal isugu imanaysa qof aanan ku aqoonin baa gurigiisa kugu soo dhaweynaya adigoo markaa interviewagii sharcigaagii sugaya kuma yaqaan hagee ka timid markay libiya noqotay xabsiga laysku xidho qof aadan aqoonin ayaad furanaysa haddaad lacag ku dhaantid mataqan xagwe kasoo jeedo qoys isqaba qoys walbo isqabana inanka iyo inanta laba qabiil bay kasoo kala jeedaan maxay ahayde marka ramadaanka waa adigu arkay lacagaha la gure dadka loo geeyo soomaalida dhibaataysan hal xaboom hoosa shan qofoo soomaaliya abaa qaybsanaysa anigu waxaan qaba waxa weeye qabiyaal maha waxayna haye eh siyaasadii ayaynu qabiil ka dhignay kursigaasi ayaa laga dhigay qabiil laakiin hadday soomaaliya qabiil ku kala tegayso personally waxaan qaba dee laismaba guursadeen aqaladu laisma keensadeen qof xataa jaariyad oo ku shaqayn jirtana lama soo dhoofiyana wadankan lama keen lagama bixiyen ticketka anutaasaan qabaa laakiin waxa weeye aynu kala saarno soomaalidu mabay ku wada dhaqan tahay caawa anoon ku garanayn haddaan guri kugu imaado waad iseexinaysaa qabiil iweydiin maysid anigu waxaan u arkaa marka inay tahay siyaasadii ayaynu qabiil ka dhignay taa waa in la kala saaro ummadda soomaaliyeed ha kala saarto siyaasadda oo systemka qabiilka lagu dhisay iyo shaksiga ibni-aadinka ee maalin nololeedka kula dhaqmaya oonan qabiil isticmaalaynin anigu personally taasaan aaminsano waynu ka doodnaa waa gartay marka anigu ma Aadan- raacsani Aadan, su-aal baan dhalinyaradana qabaa.
maanta waxaan aaminsanahay inay wadamo kale ku dhasheeno baasaboro kale ay sitaan kuwii soomaaliya ku horana ay maanta leeyihiin dee waxbaro waxaad ku tanta kala qabso anigu ma aaminsan inuu qabiilna kala dilayn waxaan aaminsanay inuu siyaasadii ka dhignay qabiil Een, aadan su-aal baad ka qabtaa ma maranaya su-aal weyn baan ka qabaa een, walaashay waxaan odhan lahaa had- waanu ku kala duwanaan karnaa fakerkana waa waana waana fiican tahay mararka qaarkood in fakerka lagu du- kala duwanaado si meelo badan looga eego laakiin walaashay waxaan Yeah.
odhan lahaa walaalay ma waxaad leedahay qabyaalad ima haysto marka aan tuuladaan deganaa ama meeshaan deganaan jiray ama da- meeshii gurigaygu ahaa la iga soo cayriyey sababtoo ah waa la iga awood batay oo aanan maanta gurigayga yahay aanan qaadan karin meel kasta ha ahaato beriga soomaaliyeed waa magaalo kasta ka dhacday magaalo gaaruma ahaa inuu dadka soomaaliyeed qolba qola ay riixday taas ma waxaad leedahay qabyaalad maaha sideena iiga sideena rabtaa inaad iiga dhaadhicisad inaan ka hadlo qarannimadii Waxa- iyo wadannimadiii okay.
iyo dalkii markii Anigoo- aad gurigaygii okay.
iyo beertaydii iyo tuuladaydii iyo gawaadhidaydii intaba walaalay aad iga haysatid oo taana aan kugu sii dare see rabtaa inaynu wax uga wada hadalno maalinta aad igu tiri isma geyno oo anigu maku guursanaya gabadhaydana kuma siirsa kuma siinayo waxaa tahay bini aadan barhkii oo siyaasadiina xitaa aad igu tiri "You- waxaa tahay een, bini aadan barhkii taas ma qabyaalad maaha ma seen rabtaa inaan table ka wada nimaadno oo ka wada hadalno markaad xaqaygii ii diidan tahay no adiga shaksiyan maaha laakiin dadka soomaaliya markay xaqooda u diidan yihiin dad kale oo soomaaliyeed ay dheheen waxaad tihiin badh bini aadanka ka mid a markaa waxba idinma siinayo gabdhihiinina Een, ma walaalo- guursanayno waana idin takooreyna Eh, okay ma dhamaysatay adiga waa kugu tooreeji ha okay Een, marka la doodayo ama waxa la cabirayo waxaa jirta laba waxyaabood Waxa- waxaa jirta la yidhahdo majority iyo daily basis iyo daily life-ka la isticmaalo every minute every second intuu qofka nool yahay iyo mid waxaa jirto shaksi wax hadduu kusoo dhacay qof kusoo sameeyey personally ani intaan la kulmay intaan la shaqaynayey intii soo tahriibtay anigu dhankan ka arkay baan iminka kuu sheega wayna wanaagsanta inaad ii aqli celisid way wanaagsan tahay laakiin soomaaliya oo dagaal ka jirin oo la wada degan yahay soo ma ahayn wixii dhaqankan uu mar hore hirgelin inaan la isguursan taana waxaa keenaya qabiil mee waxaan qabaa in laga saaro qofka aaminadu waxa aaminsan yahay waa wax maskaxdiisa la geliyey waxaana ka saari kala keliya dad aniga iyo adiga iyo qof kale oo ra'yi kala duwan qaba oo miiskaa soo fadhiista oo dadkii wacyigelin u sameeya shaksiga ibni aadinkana waxaan qabaa walaalo aqalkan ka soo toosay wixii laygu soo koriyey ayuun ban dibadda la tegaya aniguna waa tahay Een, aan ka gudubno een, waxaan umalanayaa barnaamijkaasi qabyaalada ka dooditaankiisa wuxuu nooga baahan yaan doonaa barnaamij kaleeto Een, aan siiyo een, maxamed xaadir nuure oo kamid ah een, ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho Een, maxamed nuure adaa soo koobaysid waad aragtaa een, dooda dhex martay amle iyo aadan ee ku saabsan inay qabyaalada maanta ay baahiday ay kala qaybisay Een, dhalinyaradii maanta joogtay ee balse ay ka cafaan qabeen kuwa lixdankii runtii waxay la tahay sida saxda ay u doodayaan aad bay ugu mahadsan yihiin dhalinyarada eh, waana ku hambalyeynaya laakiin xaqiiqada jirtaa waxay tahay eh, waqti kasta soomaalida ay joogaanba eh, cudurkan qabaliyadda dabcan eh, hadal ku kala xoog badnaadee way qabeen laakiin sida saxda ah oo aan rabo in een, dadka soomaaliyeed oo dhegeysanaya o dhan aan aan u muujiyo waxay tahay eh, qabiilku waa wax ilaahay bilaadanka ka dhaliyey wax wuxuu xumaadaa markii sida qaldan loo adeegsado Eh, maalintii gumaysigeena haysa dabcan dad ajaaniba oo oo- oo wadan kusoo duulay oo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan baabiinayay ahaayeen soomaalida inteeda kalena waxay u arkaysa inay cad- cadow ku yihiin laakiin maanta aynu joogno dabcan eh, soomaaliya nahay cid yani eh, faragelin sidaa u xoog badan oo hadda aanu dareemayno eh, oo oo military ma jirto marka laga tago eh, faragelinta siyaasiga eh, ka jira Eh, marka xaqiiqada waxa waaye eh, maantay dhalinyarada soomaaliyeed boqolkiiba ah, sagaashan dad caafi- ka caafimaad qabo waaye dhankan qabaliyadda een, magaaladana ku noolnahay dhul badana eh, dhalinyaro badana oo magaalooyin kala duwan joogana eh, dabcan eh, sida ay isla mid aan isku aragnay waxaan ku faraxsanahay in cudurkan uu yahay wax iska kooban dabcan cudurkan waxaa abuura waxay ahayn dadkii odayaasha dhaqanka ah oo ayaguna u arkay masaalixdooda eh, nololeed inay ku jirto iyo rag siyaasiyiina oo ayagana danta ka arkay Eh, cudurka waxaa inta badan xooga saarana waa dadkaas Eh, laakiin dhalinyaradu waa dad yani mujtamac soo kacayo oo eh, iska jecel inay ayaga isxiriiriyaan inay ayaga wada dhaqmaan inay wada socdaan waana a- aalada keliya oo maanta eh, wax bedeli karta oo ummadan dabcan eh, eh, ka xoreyn karta culayska jira Eh, taasna haddaan kuu muujiyay hadda waaba laga sii gudbayaa wixii eh, sistamkii qabiiliga ku dhisnaa oo dabcan eh, dadku inay qabiil u kala o- ootaan waa laga tegay Eh, xoogaa markay si u fiiriso siyaasadda unbaa weli ku lug la qabin laakiin waxaa dareemaya in ganacsatadii ay ka midoobeen dhakhaatiirtii sidoo kale in ayaguna ay ay ka mideysay dad mideysan yihiin in yani bulshada qaybeeda katacliinta oo kale ina wax qabiila aysan ku lug lahayn oo dad mideysan yihiin ninka hargeysa jooga iyo ninka maanta muqdisho jooga ninka kismaayo jooga ninka boosaaso jooga intaba ay ay wax ka dhexeeyaan ha noqoto ganacsi ama yani ha noqoto yani tacliinta ka shaqaynteeda
markii la fiirinayo xadaaradda dhalinyaradii lixdankii iyo dhalinyarada maantay waxaad moodaa dhinaca aqoonta inay ka sarreeyaan dhalinyarada maanta dhalinyarada shalay markaad fiirisid xadaaradda iyo adduunka iyo dhexgalka inay maanta ka sarreeyaan dhammaantood dhalinyarada maanta waa wada jaamiciyiin master bay wada haystaan b h d bay haystaan kulligood jaamacaday ka wada bixeen kuwii hore meesha ay ka haysteen kan ugu sarreeyahay dugsiga sare iyo wax kasii hooseeya markii la isbarbar dhigo dhalinyarada lixdankii ee aqoontaas iyo xadaaradaas haysatay iyo dhalinyarada maanta ee aqoontan iyo xadaaradan iyo baasaboorradan kaleeta haysta farqiga ugu dhexeeya aan ku horeeyo maxamed xadir dabcan aqoon badan oo qofka uu sameeyo lama oran karo wax badan oo wax qabad oo awooda isbedelay samayn kartaa garaadka iyo caqliga iyo damiirka wanaagsan waa ilaahay qofka u dhaliyo haddaad aragto qof b h d haysto maanta yani qashinka walaaqanayaa jiro iyo qof yani level hoosea oo ka aragtay iyo iyo iyo niyad fiican baa jiro marka halkaa taas ay ugu doonaan midida labaysa bulshadan maanta yani garaadkooda aada u koray wax badanna way fahansan yihin ciil badanna waa la baday qorba joog qorbay tageen taariibay galeen xanuun badanay arkeen marka ayagaa kaaga baahi badan maanta isbedel la sameeyo marka insha allah ayagaaba hadda dadaalkeeda iyo damacooda ku jira marka culeys kale hadda siyaada inuusan jirin baan isleeyahay dadkan maanta waa u diyaar garoobeen waana geedi waana gurmad waana guuleysan doonaan taasaa boqolkiiba boqol aaminsanaan okay waad mahadsan tahay aadan mataan haddii aan kusiiyo adiga dhalinyaradii ku sagaal boqol iyo lixdankii iyo dhalinyarada maantay ee aqoonta noocaasa iyo xadaarada noocaasa kala haystay markii la isbarbar dhigo ma la is odhan karaa aqoontan iyo xadaaradan iyo waxaan ay haystaan kama faa'idaysan dhalinyarada maanta waa la dhihi karaa sababtoo a horaa loo dhahay waxaa ku habboon inaad haysatid hal qof ama laba qof oo u dhimanaya ama wax kasta ay ha ku qaadatee u u tababaran ama u diyaara inay qaataan shaqadaas iyo inaad haysatid kumanaan aqoontooda aada iyo aada u sarreyso laakiin aan lahayn de daraiskii iyo hamigii iyo meeshay u jeedeen iyo dantii guud ay rabeen ama aan ku midaysnayn wixii ay rabeen runtii waxaa ka fiican shan xabo oo xitaa aan aqoon lahayn laakiin ku midaysan waxa ay rabaan ina ay ka bedelaan ummadooda farqiga labada kooxood udhexeeyana waa kaas kuwii maalintiina lixdankii waxay ahaayeen dhalinyaro aqoontooduba ha hooseyso laakiinse waxay arkeen cadaadka iyo dhibaatada iyo culayska iyo bahdilaada iyo dilista lagu haayay dadkoodii wayna ka dhiidiyeen wax kasta oo iyaga dhexdooda udhexeeyay oo farqiga udhexeeyaha intay meel iska dhiganaya dheh waa inaynu dadkeena iyo danyarteena labadaba badbaadsanaa taasayna uga duwanaayen kuwa maanta lakin kuwa maanta way arkaan cadaadiskii cadaadiskii maalintii jiray maantana wuu jiraa maanta waad og tahay maalintii gumaystuhuna haystay oo aynu iska saaraynay iyo maanta inta dhimashada marka la isu barbardhigo waad garan kartaa waanu garan karnaa baan umalnaa waana makhraatimo doonta dhibaatadii way jirtaa laakiin dhibaatadii waxaa jirta qaarkeed waxay tahay inaynu inagu dhexdeena isku hayno qaar kamid a oo sida nimankan isqarxiyo kale iyo iyo iyo iyo iyo iyo qabiilada isdagaala iyo nimano iyo dad iyo dantan kaleo la isku haysto waad mahadsantahay aadan amsiyo amle aadan amle aadan marka adigu aa isbarbar dhigtid ma las oran karaa kamaysa faa'idaysan dhalinyarada aqoontooda iyo ilbaxnimada ay haystaan maanta anigu kulley waxaan aaminsanahay kuwii lixdameeyadii joogay laga yaaba inay just wadankii iyo gumaysi iska dhiciyo oo soomaalinimo u dagaalama in dhanka ay wax ka eegayeen kuwa maanta joogana adduunku waad og tahay in waxbarashadii ay aada u sarreyso in c v-gii uu aada u sarreeyo culayska kuwa maanta jooga saaran ama dhibaatada ka haysata adduun weynaha aniguma malayna in kuwii lixdankii uu soo maray kuwani marka iyagoo wadankii jooga waxaa dhici karta communication marka la yidhahdo ama xiriirka inay u fakeraan sida waayaha maanta iminka la jooge micnaha thirty yearskii lasoo dhaafay inuu si kale u fakerayo inuu si kale wax u qabanayo hadday wadaninimo timaadana way ku ay ku xidhanta anigu kuu sheegay qofka aqal ka soo baxayo inta waxyaabeeda looga hadlay iyo sida wadanka looga hadlayo iyo calanka iyo qofka soomaalinimadiisa ayay ku xidhan tahay laakiin waxqabadka anigu waxaan aaminsanahay labada waa la qaban karaya laakiin kuwa iminka soo kobcaya ama soo koraya culayska adduunka waxaa la yidhahda waxaa jirta tartan kuwii hore ka badan kana culus ayaa maanta haysta oo ku habsadbaan anigu aaminsanay koleyba
aad iyo aad baad mahadsantihin dhammaantiinba waxaa barnaamijka dhalinyarada ee madasha maanta igala qayb qaadanayay maxamed xaadir nuure oo kamid ah ururada bulshada rayidka ah kuna sugan magaalada muqdisho aadan mataan oo madax ka ah ururka dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada joogana magaalada london iyo amle aadan oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo haweenka kuna sugan stockholm sweden dhammaantiinba aad iyo aad baad mahadsantihin aad baa umaadsantahay adiga iyo waa mahadsan tahay salaam calaykum
intaasna waxay naga dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha jamaal axmed cismaan baa inoo haya
haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal xubinta cayaaraha marcelo bielsa tababarahii cusub ee kooxda lazio oo dhowaantan ku dhawaaqday inay la soo saxiixtay tababarahaasi ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tagay naadiga kubadda cagta lazio laba maalin uun kadib markii naadiga kubadda cagta lazio ay shaaca ka qaaday in tababarahaasi ay iyagu la soo saxiixdeen waxaase naadiga kubadda cagta lazio ay sheegtay in ay sharciga la tiigsan doonaan marcelo bielsa oo ay ku eedeeyeen inuu jebiyey heshiiskii ay dhinacyadu wada gaareen marcelo bielsa ayaa la filayey in uu tago magaalada rome si uu markaa usii bilaaboba doorkiisa ku aadan tababarnimada naadiga kubadda cagta ee rooma ka dhisan ee ss lazio maalinta sabtida lazion waxay sheegtay in lixdan jirkaasi ay doonayaan inay sharciga la tiigsadaan oo ay ku sheegeen warkaasi inayba la yaabeen laba maalin uun kadib markii ay la soo saxiixdeen tababarahaasi si uu u noqdo tababaraha cusub ee naadiga kubadda cagta lazio inuu shaaca ka qaado in uu ka tegayo naadiga uu istiqaaladiisna u gudbiyey madaxda naadiga kubadda cagta lazio warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in marcelo bielsa uu mar kale doonayo inuu noqdo tababaraha cusub ee dalka argentiin kadib markii tababarihii hore ee xulka kubadda cagta argentina tato martino uu shaqada isaga tagay marcelo bielsa ayaa waxa uu hore usoo hogaamiyey kooxo ay ka midkihiin newlis old boys atlas club america veles sbanyol atletico bilbow olombic marse iyo lazio hadda shaqada uu ka tegey waxaa sidoo kale uu tababaro usoo noqday xulalka argentin iyo jili hadda ayuu mar kale doonayaa inuu ku laabto waddanka argentiin si uu noqdo tababaraha cusub xulka dalka argentina dhinaca kale madaxweynaha waddanka argentina mauricio macri ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu rajaynayo mar kale in leonel messi uu ka laabto go-aankiisii ahaa inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamigaahi waxaana mauricio marki uu tilmaamay in ay doonayaan in leonel messi uu kusoo laabto xulka kubadda cagta argentina mar kalena maaliyadda uu xirto leonel messi ayaa bishaynu kasoo gudubnay ku dhawaaqay inuu ciyaaraha caalamiga ka fadhiistay kadib markii rigoore uu ka khasaaray xulka dalkiisa argentina rigoorooyinkii ay la galeen xulka dalka jili finalihii coba america centenario ee ee waddanka maraykanka lagu qabtay xidiga naadiga barcelona ayaa waxa uu go-aankiisu sababay in tageeryaal fara badan oo reer argentiinahi ay iyagu arikaasi aad uga naxeen islamar ahaantaasina ay codsi u diraan leonel messi oo ku aadan in go-aankiisu uu ka laabto hase yeeshee sagaallabaatan jirkan dalka argentiin u dhashay ayaa hadda waxa uu madaxweynaha waddanka argentina macri uu tilmaamay inuu la hadlay islamar ahaantaasina uu u sheegay inuu go-aankiisu wax ka bedelay lagana yaabo inuu mar kale u ciyaaro xulka dalka argentina bab gordiola tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxa uu sheegay in taageerayaasha naadiga kubadda cagta manchester city looga baahan yahay inay suun ka dhuuqsadaan oo xilli ciyaareedkanna waxdar fara badan ay dhigi doonaan waxa uu tilmaamay bab gardiola in uu u yimid horyaalka dalka ingiriiska si uu u xaqiijiyo uuna u muujiyo inuu yahay macallin wanaagsan xirfaddiisana ku qaraaban kara meel kasta uu tago kadib markii guulo uu ku soo gaaray dalalka sbain iyo jarmalka oo uu soo kala hogaamiyey naadiyada barcelona iyo bayan munich waxaa la rajaynayaa macallinkaasi waddanka sbain u dhashay in naadiga manchester city uu keeno ciyaartoy da'yar oo naadiga kubadda cagta manchester city uu ciyaari doonaa naadiga kubadda cagta ee arsenalna waxa ay gaashaanka u duruurtay oo ay diiday dalab naadiga yuventus uga yimid oo ku aadanaa inay doonayaan inay la soo saxiidaan ciyaaryaenka waddanka jil u dhashay alex sanchez oo ay doonayaan inay kula soo wareegaan soddon milyan oo lacagta bownka waddanka ingiriiska laga isticmaalo sanchez oo waddanka jile dhawaanta kula soo gelistay koobka america ayaa waxa uu diiradda u saaran yahay kooxo ay ka midkihiin yuventus waxaana yuventus ay doonaysaa sidii ay sanchez uga dhigi lahayd beddelka alvaro morata oo dhawaanta ka tagay naadiga kubadda cagta ee yuventus oo dhawaantan iyaduu ku guulaystay horyaalka dalka talyaaniga ee zeria dhegaystayaal xubinta cayaarahan halka inuu jirto
barnaamijkaasina wuxuu gabagabayay idaacadda iyaday duhurnimo tan iyo intayna afarta kulmayna waxaan kaga teginaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.